fadhiga saddexaad kalfadhishe konton iyo lixaad ee golo wakiilada dowlad goboleedka puntland yasi rasmee lanka qeybi ajandaga kaalfadhiga weyna warbixin lagu dhugeysaday qaar ku mid a guddiga gola ajandaga kulanka oo hay dhageysiga warbixinta guddiyada wayba warbixin hajeediyey guddiyada shal eh guddiga shuruucda cadaalada iyo arrimo diinta iyo dastuurka guddiga arrimo guda federaalka iyo dimuqraadiyadda guddiga anshaxaga iyo arrimo guda guddiga xuquuqul insaanka iyo weliba guddiga arrimaha haweenka guddoomiyaga golo wakiilada puntland cabdirasaaq axmed siciid oo fadhiga furiya weyba isu faahfaahaya ajandaga kulanka iyo weliba guddiga su-aalo la weydii doona inta kulanka isu furanye bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin awalan ilaahi subxaana watacaala baa mahad iskale guddoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada xubnaha mudanayaasha golaha wakiilada agaasimayaasha iyo guud ahaan howlwadeenada iyo saxaafadda golaha wakiilada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan mudanayaal fadhigii shalay waxaa goluhu ka dooday ansixiyana ajandaha kalfadhiga konton iyo lixaad si waafaqsan qodobka afartan iyo labaad faqradiisa afraad ee xeerhoosaadka golaha wakiilada haddaba kalfadhiga konton iyo lixaad fadhigii saddexaad oo maanta oo taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha lixaad waxaa ajandahiisu daaran yahay inaan gudagallo inaan qaybino ajandaha islamarkaana aan gudagallo ajandayaasha horyaalla fadhiga inagoo raacayna sida ay u kala horeeyaan sida ku cad qodobka afartan iyo labaad faradiisa toddobaad iyo sideedaad ee xerosaad golaha wakiilada xogayaha guud waxaa la farayaa in loo qaybiyo ajandaha rasmiga ee galfadhiga konton iyo lixaad golaha mudanayaal maanta waxaa diyaar ah oo aan dhagaysan doonaa bacdal qaybinta ajandaha warbixinta guddiga joogtada ah warbixinta guddiga shuruucda cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo dastuurka warbixinta guddiga arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadaynta afar warbixinta guddiga anshaxa iyo arrimaha golaha shan warbixinta guddiga xuquuqnisaanka haweenka iyo arrimaha qoyska waxaan insha allah ku bilaabi doonaa warbixinta guddiga joogtada ah oo xogayaha guud uu akhrin doono